uudi ah maxalamiin majuusa oo dab caabudi jiray sheekha ziyaaradiisa sanadkiina bixin jiray oo xoolo badan ku bixin jiray baa dhintay qabriga markuu galay baa munkar iyo nakiir u yimaadeen markaasaa waxaa layidhi yaa rab man rabbuka rabbigaa u ayo markaasuu yidhi ma aqaan waman nabiyuka war nabigaaga u ayo markaasuu yidhi ma aqaan wamaa diinuka maxaa diintaadu maxay tahay markaasuu yidhi ma aqaan oo maxaa taqaanaa ani sheekh cabdiqaadir aqaan buuri malaa'igtii waxay dhaheen rabbi bay la hadleenoo kitabka soo qoran wey kitabkan soo guurinaya hadalka sheekh yaa rabbi nimaan kuba aqoonin oo nabigaagii aqoonin oo diintaada aqoonin oo linsha cabdiqaadir la yidhahdaan aqaanaa baan meesha ku haynaa maxaan samaynaa cadaab uri naarta geliya markay qabta dheheenba ilaan sheekhu dhulka taakataaka ugu jiraaye iyagii ninkii dhaxayo sheekhay bud ka soo yiri dhehen sheekh cabdiqaadir halkaa bud ka soo yiri wuxuu yidhi ninkan lama taaban karo oo maxaa dhacay isagu anuu yaqaanaa anna ilaah iyo nabiga diinta si waan aqaanaa annaga ilaaha been nidhi cadaab cadaaba waa malaa'igta wow uma dhowaan kartaan yaa rabbi nin cabdiqaadir la yidhahdaa meeshan bud ka soo yiriyo inaa cadaab niloo diidan war ninka cadaaba qabtada yidhahdeen bu labadii naag dhab gacmaha siiyey kuma dhacdaan buu yidhi muranku markuu adkaaday buu wuxuu yidhi dheheen haddii aad ninkaan naar gelisaan naarta dhan baaban albaabada u xidhi yaa rabbi ninkii albaabadu naartii u hanjabayaayo naartii baan xiri buu leeyahay waa kitaab ku qoran tagow ilahi baa wuxuu yidhi waxa uusan naarta naga xirine nooga sii daaya jannada nooga geey waxaas waa tafriix lkhaatir ogow manaaqibta sheekh cabdiqaadir baa lagu darayaa tartiib tartiib tartiib yaa ikhwaan majaalis alcilmiga markii la jooga adab bay leedahay calaa kulli xaal hadaba waxaa weeye waxa caqiidada dadka looga dhigay ee tafriixu lkhaatir fii manaaqib sheekh cabdiqaadir ku qoran ninkii sidii baa lagu sii daayey arrinta ah inuu awood u leeyahay sheekh cabdiqaadir naarta xataa inuu xiri karo manaaqibka xataa wuu ku sheegay wuxuu yidhi naarta awood baa le inaan xiro jannadana anigaaba iska leh oo laygu wareejiyey ilaahay markuu abuuray milkigeeda baan ii siiyey oo ninkii janno rabaa inuu anii soo maro naartana xoog baan ku xiri lahaa waaban xiri lahaa maba daayeene nebi maxamed baa gaalo u ballanqaaday haddii aan xire ballanqaadka nebi maxamed inuu beenoobaan ka baqayaa hadduusan nebi maxamed ballanqaadi lahayn naarta quful baan ku dhajin lahaa buuri aniga ma dhihin manaaqibku qorantay dhegaysta waa inii akhri wuxuu yidhi walowlaa rasuulullaahi bilcahdi saabiqan la akhlaqtu bunyaana aljaxiimi bicadamatii walowlaa rasuulullaahi hadduusan nabigii ilaahay ahayn bilcahdi saabiqan kii nagala hormaray ballan oo qaaday gaalo ballan qaaday la akhlaqtu bunyaana aljaxiimi dhismaha naarta dhan waan xiri lahaa bicadamatii xoogaydiyo awoodi weynankaan ku xili lahaa taasi naarta waan xiri karaa soo maaha tii haddaan sheegaynin maxay ahay yuusan naga xirin soo maaha dee ilaahay iyo malaa'igtii oo wada jiraan nin gaala gacmaha faragagacan kugabad u yihiin sheekh cabdiqaadir uusan naarta naga xirin ninka waxaa rumaysan an ma garanay suu muslim ku noqonayo xataa nimankii ahaa qoreysha asnaamta caawudi jiray aalihadooda markay u yimaadaan waxay dhihi jireen ilaa shariikan huwa laka tamlikum ilahi baa ka wada awood badan bay dhihi jireen qolan lakin shek cabdiqaadir baa ilahi malaigta ka awood badan ama jannooyinka insi in la siiyana manaaqib ku qoran tahay wuxuu yihi wamallakanii jamca aljinaani wamaa xawat wakulu muluuki alcaalamiina raciyati wamallakanii ilahi wxii wada siiyey igu wareejiyeen jamca aljinaani jannooyinka oo dhan iyo wamaa xawat waxay koobtay saas darteed nabi idriis markii kor loo sii qaaday jannadaydii firdowsaan dhex fadhiisiy bui anaa geeyey anaa idriis sii qaaday warafacnaahu makaanan caliya aayadii suuratu maryam mid mufasiraya ogow anaa sii qaaday jannooyinkeeya tii ugu fiicnayd ee firdowsayd baan dhex fadhiisiyey wa kuntu maca idriisa lama artaqa alculaa waaqacadtuhu lfirdowsa axsana jannatii jannooyinka baan dhex fadhiisiyey marka waxayna leeyahay waxayna leeyihiin ninkii janno raba uunka dhan joogow shee cabdiqaadir baa gacanta kuuga haya ninkii naar ka cabsanaya isaga rumeeyow xataa gaalkii isaga rumaysnaa waa geli geli waaye naar waa lagu dhici waayey ilahiy malaigtu intay isu tageen waxaasoo fuxshi iyo qawl fuxshi min alqawla iyo kufri ah baa kitaabta intii laga buuxiyey baa caqiida laynooga dhigay intabi masalada inaan kusii dheeraada ma doonaye waa afooniyo bala dheer weeye waxaan uga jeedaa shafaacada aynu rumaysannahay waa horta waxaa loo shafaaca qaadaya waa qof mu'mina oo dunuub iyo macaasi darteed naar u galay laakiin iimaan iyo islaamnimo ku dhintaye gaalka sheekh cabdiqaadir buu siyaaradiisa bixin jira la sheegi jira dabka cawdi jira oo kaleeta maaha cidda shafaaca qaadaysana waa cid ilaahay idan iyo ogolaansho siiyaye cid iyadu shawkaxsanaysa oo xoog ku soo gelaysa oo ninkay rabta gacanta qabsanayso xerada kaxiyo xabsiga kala baxaysaay ma jiraan goorta nebi maxamed intuu istaaga qiyaamada usan xataa ku dhicin ilaahay inuu toos intuu weydiiyo shafaacaan rabaa uu yidhaahdo ee marka hore sujuudayo ilaa la yidhahda madaxa kor u qaad waxay rabta weydiisa la yidhahda uusan hadli karin ilaahayna uu yidhi laa yatakallamuuna ilaa man adina lahu araxmaanu hadda tan waxaa leeyahay shee cabdiqaadir isagoon cidna idnin buu hadli ilahayna wuxuu yidhi cid hadli kartoon ogolaansho ilaahay ka haysanin ma laha marka waxaa shafaaco qaadaya qof horta isagu ammaanka barrow janno jooga loona ogolaaday inuu qof mucayana u shafaaco qaado qofkaasina iimaan uu ku dhintay ilaahay raalli ka noqday intaa mid ka mida haddii la waayo wax shafaaco la yidhahda ma jiraan waalkhuruuju min annaari baa laga soo baxayaa bacdama xtaraquu wa saaruu faxman dhuxul ay noqdeen dadka naarta galaay waa laba qaybood dadka ahlul iimaanka ah ee tawxiidka ku dhintay ee dunuubtiiyo macaasida la galay ee ama shafaacada kaga soo bixi doona ama qadarka dembigooda marka la cadaaba ka soo bixi doona qoladaasi naarta markay galaan waa naftu way ka bixi kulaylka iyo cadaabka naarta way dhimanayaan dhuxul bay noqonayaan marka laga soo saaro naartuna ma cuni doonto meeshii sujuudda ma cuni doonto halkii wejiga sujuudda salaada la dhigi jiray ninkaan wejigu sujuuda dadkii markii lasoo saara iyagoo dhuxul ahna aahaaru sujuud baa lagu garan doonaa ninkii aan wejigaba dhigin inta uu noolaayn tukan jirin isagaa yaqaana waxa laga garan doono waxaa naarta dhexdeeda laga soo saari doono astaanta laga soo saari isagaa yaqaana laakiin isagaa salaada laga tago inoo iman doontaaye waxba minhaaj lama hor ordayna hor ordin laakiin dadka kale marka laga soo saarana iyagoo dhuxul noqday nahrulxayaat meel la yidhahda biyaha lagu la dhigayaa markaasay soo noolaanayaan ay soo baxayaan dhuxushiina waxay noqonaysaa qub madow oo qaab daran oy ka xuub siibteen bay noqon nabigu waa saa darteed buu wuxuu yidhi fayambutuuna kamaa tambutu alxabbatu fii xamiili sayl meel daadmareene dhinaciisa mirihii ku haray marka uu soo baxo ee bannaanka yaalla qubkiioo waxaad arkaysaa mirihii cagaarraayoo qurux badan ka soo dhexbaxay qubkiioo wasaqana kasii harayoo ka xuub siibanaya saasay dhuxusha ugu xiibsiibanaya kasoo dhexbaxayaan amaa dadka ahlu naarki hum ahluha waa kuwa ilaahay uu yidhi laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa mana dhinta mana noolaado qolada weeye qolada aan dhimaninee noolaanin ee ahlulimaanka maaha sida nabigu xadiidka abu saciid alkhudri bukhaari muslim wariyeen uu ku sheegay waliimaanu in la rumeeyo weeye bisiraati jidka la siiya dariiqa la samayn doono calaa jahannama jahannama korkeeda yaahudu siraatu wuxuu qaadanayaa oo qabsanayaayoo ku dhegayaayoo la harayaa man shaa allahu qofka ilaahay doonay u qadaray dunuubtiisa darteed buuna ugu dhegayaa wayajuusu waxaana gudbaya oo tallaabaya man shaa allahu qofka ilaahay doono wayasqutu fii jahannama man shaa allahu jahannamana waxaa ku hoobanaya qofka ilaahay doono walahum dadku marka ay socdaan ay marayaan iyo kadibba anwaaru nuur iyo iftiin bay leeyihiin calaa qadri iimaanihim qof walba iimaankiisa intuu la ekaa intan uu sheegayba mualifku raximah allahu tacaala axaadiidu shafaaca baa lagu tilmaamay siraadkani iyo jidkani waxaa lagu samaynayaa sida nabigu sheegay calaa dahri jahannama jahannama dusheedaa la marayaa jidkaa la dul maraya jahannamo waa kii jannada loo marayay wey qof aan jidkaa marini jannada u gudbi maayo jidka haddaba looga gudbayaaye waxaa uun dhaafaya markii la wada galo qof ilaahay ka baqay oo iimaan lahaa unbaa gudbaya taas ilahi subana wa tacala tuu ku sheegay suuratu maryam weeye wain minkum ilaa waariduha كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أما جثيا إلى سبحانه وتعالى وحاو يليه وإن منكم إلا واردها إذن كمجر قف كسته قف إذن كمذه مجر وأن جهنم كأرورين ومرين تاوى واجب إلهي سوى اسكو واجبيه كذب وحاقود بدونه بدبالي دونه إلهي بدبالينا يا كو إلهي ساك عبصلي سواشو حيث هذا بقى xataa haddaan iimaan ku dhimanno inaynu jidkaa maraynana hubaal tahay talow ma noqon doonaa kuwa ilaahay ka baqay oo gudbi doona allah naga dhigo jidkaa la marayaay intabi tilmaamihiisa uusan mualifku inoo sheegayna nusuustu sheegtay waxaa ka mid a horta waa meel sibsiba oo lagu simbirraxanayo oo cagta markaad dhigtaay meel ay cagtu qabsan maaha waa meel aad sibqanayo cagtu kuu bixi waa midda koobaad midda labaadi waa meel jid dhuubanoo adaqu min ashacri ti uu ka dhuuban yahay ha dhuubnaadee cagtana wuu isagoo sibsigu haddana ku jeexi wa axaddu min asayfi seefna waa ka afbadan yahay sidaa uu yahay waxa uu kor marayo waa buundo camal kor maraysa jahannama hoostaada haddaad sibqatana meeshaad ku dhici waa jahannamo intaa keliya miya hareerahana waxaa biro soo afgodanoo kuwan kawaanlaydu xoolaha ay ka lalmiyaan sida kalaaliibta la yidhaahdaa baa hareeraha ka lalmada qofka soo maraya way taqaanaa diiwaankiisa xasanaadka iyo sayi-aadkana amar bay haysataa qofkii amar lagu siiyo qof way xagan qof way jeexjeexi qof intay lagaday sii dayn qofna way tuuri hoos bay ugayn kullun calaa qadri dambihi wey saa dartee intaasoo dhan nabigaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka marayaana calaa qadri iimaanihim wa calaa qadri acmaalihim nin walbaba intay cibaadadiisu ahayd iyo suubanaantiisu ahayd buu ku mari dadka qaar buu nabigu wuxuu yidhi waxay ku marayaan kal barqi sida hillaac oo kaleet big yidhi waaba dhaafeenba qaar waxay ku marayaan kal riixi sida dabayl oo kaleetay ku dhaafi qaar waxay ku marayaan buu nabigu ka ajaawiidi lkhayri fardaha dheereeyo oo kaleetay ku dhaafi qolaba waxbay ku mari qaarkood dadka qaarkihii iyagoo gurguuranayay mari iyagoo intay wada jexjeexayn igu ka balaqashakashalaq leeyahay bay dhaafi qaar iyagoo dhaawacanoo wada dakran bay mari qaarna oo way gudbi qaarna makduusun fii jahannamo hoos baa loo sii dayn dhuuq naartu halkaa kaga dhici ilaah naga badbaadiye halkaasaa nin walow ku sugaysa waxaad adduunyada camalkaad samayso oo tawfiiqdeeda ilaahay iskari ahay un baana la rajaynayaa saab inay u noqoto saa darteed buu nabigu calayi salatu salaam wuxuu yidhi xadiidkii jaabir ee shafaacada oo bukhaariiyo muslim ay warinayeen dadkuna nin walba nuur baa la siin muminuhum wa munaafiquhum goorta bartamaha la joogo baa munaafiqiinta nuurku ka dami korontadaa ka tegi marka markay ka tagto sibq waa sibqadayo halkaa markuu ka dhaco naartuu ku dhacay salkeedana uu gaara istaagi maayo ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaari bal halkaasuu aadi arrintaa nuurkaas markii halkaa la maraya nuurku ka damo qolay muslimiinta ahaydoo nuurku usii baxyay u habar wacan waa tii suurat lxadiid lagu sheegay yowma tara almuminiina wlmuminaatu yowma tara almu'miniina waalmu'minaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum alyowma amaa munaafiqiintu aayadda ka dambaysa yowma yaquulu almunaafiquuna waalmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuuran adduunyada intaa ku laabata halkaasaa nuurka laga soo qaataa e laysma bidhaan dhowrtee waa la kasbadaay nin walba nuurkiisaa nuur u ahe orday adduunyada ku soo noolaada faduriba baynahum bisuurin waa lagu kala tegay meeshaas marka nuurku markuu ka damay hoos u daadanayaan qof walibana qadarkii iimaankiisu ahaa buu iftiinkiisi iyo nuurkiisi iyo nalkiisu bixi doonaa ilahay kuwa nuurkoodu meel mariyo ilahay haynaga dhigo subxaana wa tacaala kadib mualifku raximah tacala wuxu uhi waliimaanu in la rumeeyo weeye biاlambiyaai wاlmalaa'ikati ilahay walaakina albira man aamana biاllaahi wاlyowmi اlaakhiri wاlmalaaئikaةi wاlkitaabi wالnabiyiin so aamana rasuulu liyana kuma jiro arkaanu اliimaanka xadiidkii cumarna waa ku taqiineen wاliimaanu an tuumina akhbirnii can اliimaan qaala an tuumina biاllahi وamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih ambiyaduna ilahay wuxuu inuu sheegay marka la rumaynayo laba mas'alaba ama saddex masalaba inaad ku baraarugto iimaankaaga ay ka mid noqoto waa aasaas kow ambiyadii ilaahay waxaad u rumaynaysaa si guud iyo si gaaraba ilaahay ambiyo badan inuu lahaa qolo walbana nabi u soo diray baad mabda ahaan u rumayn oo ilah yidhi walikulli qowmin haadin walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuulan waxaa kaloo aad rumayn ambiyada qaarkii lagu magacaabay ee kitaabka iyo sunnada magacooda lagu sheegayna magacoodaad u rumayn haddii qaar kale aad sheekooyinkii reer bani israa'iil ku aragtana nabi ilaahay inuu jiray oo nabiyaal ilahay oon magacooda laynoo sheegin ay jiraan waad rumayn laakiin magacan in la dhihi jiray waruma haysid waxaa leeyahay anu magacan in la yidhaahdo war uma hayo laakiin ambiyada ilahi waan rumaysnah masalada labaad ee muhimka inaad ogaato iyadana waxaa weeye ambiyada qaarna waan rumayn qaarna waan diidi waa wada diido hal nabi ninkii beeniyaaye ambiyadoo dhan wuu beeniyey mu'miniintana waxaa lagu yaqaanaa laa nufariqu bayna axadin min rusulih midna kala qaadi mayno laakiin waxaa lagu yaqaanaa nimankii gaalada ahayd inay yidhaahdaan ilaah iyo rasuushiisa waanu kala qaadqaadi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إلهي كوام حكوت المامي أولئك هم الكافرون حقا قال هذا رد أيها هل نبي ننكي بينياي وحل مدياه النبي ياشور لم بينياي مسألة صد هذا مهم كائنات وقاتا وحاوي أدقى سيجارة وحاحلكا غسارين هاي كنقن يراعتان مركا اللي يراهدو نبي لغو صود دري ummad walibana waxay ahayd waxaa diin ahaan iyo camal ahaan inay raacda lagu leeyahay nabiga iyada loo soo diray innaga waxaan ugu leeyahay inaan diin ahaan u raacno shariicadii nebi moxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam oo raacitaanka nabiga naga mudan iyo kudayashadu waa nebi moxamede ambiyadii kale iyagoo ilaahay soo diray sharaa'icdoodii iyo diintoodii waa la nasakhay nebi maxamed baana lagu soo gebagabeeyo ahaa wakhaatama annabiyiina waxaa asaroo iyadana muhim inaad ogaato nabi dambe oo soo bixi iyo nabi dambe oo iman ma jiraano nebi maxamed baa wakhaatama annabiyiina nabiyada ugu dambeeyey cid kasta oo nabinimo sheegata isaga kadibna waxaan jirin oo beena wey saa darteed qoladan qaadiyaaniyada gashay aan boogarka ku qorta axmediya muslim mishan ku qorta kenyana meelo badan ka degan ee aha nabigii hulaam axmed mirza alqaadiyaani ee ingiriisku uu soo diray waagu hindiya gumaysan jiray nabi ingiriisku soo diray buu ahaa ummaddana isaga dhigay nabi ilaahi baa i soo diray oo yidhi diintu waa diintii nebi maxamed qur-aanku waa isla qur-aankii laakiin jihaadkaa la nasakhay buu yidhi ilan ingiriiskaa farabaan iyo jihaad lagu haye nabiga uu soo diray wuxuu keliya shareicadii ka bedelay halkii isaga dhibka ku haysayo haddana de tii oo kaleetaa socoto waayahan dambeo in shaati nabi wata oo jihaadka nasakhay uu soo baxo axkaam nasakhay waa laga yaaba calaa kulli xaal nabi dambeoo soo bix ma jiro malaa'igtana waa sidoo kaleeto ilaahay inuu malaa'ig leeyahay cadadkoodu tiro badan yahay aad u badan yihiin oo junuudda rabbi ka midoo cadadkooda alla keliya uu og yahay baad rumayn waxaa kalood rumayn khalqi ilaahay khalqigiisa ah oo addoommadiisii ah oon amarkiisa caasiyin oo wixii loo diraba sameeya oo aan macsiyo ka dhicin inay yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun haddana waxaa kalood rumayn malaa'igta ilaahi subxaana wa tacaala inuu mahaan iyo hawlo u kala dhiibay oo qaar laynoo magacaabay ay jiraan iyo shaqada ay qabanayaan qaar shaqooyinkooda laynoo sheegay iyagana aan laynoo magacaabin ay jiraan baabka tafsiilka ee dheer aliimaanu bilmalaa'ikati baad rumayn asmaa malaa'igoo laynoo sheegay oo aan sugnayn baa jirta qaarna waa sugan yihin waxaa ka mida jibriil baa sugan waxaa ka mida israafiil baa sugan waxaa ka mida maalik baa sugan oo naarta xagga naarta haya wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuka waxaa sugan magaca sunnada ku sugan ridwaan oo ka jannada ah waxaa kaloo sugan munkarun wanakiirun baa sugan oo kuwa su-aasha qabriga ah raqiibun wacatiidun oo wax qoraa magacyo ay sugan yihiin magacyo aan sugnaynna way jiraan oo la yidhahdo waxaa ka mida ugu mashhuursan casraa'iil casraa'iil magac la yidhahda inuu jiro muhimadda lagu tilmaamay malakulmowt buu nusuustu sheegtay bal intaa kitaabka iyo sunnadaa socoto weligaa casraa'iil maqli mayse laakiin israafiil iyo mikaa'iil iyo waad maqli mikaa'iil oo matarka u xilsaaranayo waad maqli laakiin nusuusta kitaabka iyo sunnada laguma hayo magaca la yidhahdo casraa'iil waa kutubta reer bani israa'iila layidhi laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waa run nahdhin waa been nahdhin annaga magaca wax la yidhahdo diinta kuma hayno wey jiryaana war uma hayno lakiin annaga waxa beena ma hayno maxaa la yidhahdaa qul yatawafaakum malakulmowti baa la yidhahdaa hadda waa kala labagow malag iyo mowtku waa kala laba mowtkuna waa waxa lagugu soo dirayo ee lagu adeegsanayo aaladah malaguna waa ciddii kugu soo diraysa adeegsanaysay mowdka hal laba mar baa la arkaa mowdka mowdka runta ah laba mar baa la arkaa markuu kaa qaadaya nafta kawdhi iyo goorta aakhara jamiya naar inta la kala galo dhexdooda isagood wan moodo lasoo istaajiya yaa ahla naar intii la yidhaha madaxa kor u qaadaan oo yaa ahlal janna kor u qaadaan waxaan mataqaanaan la yidhahda haa mowdkii wey la maalin midho walba soo arkay maalin khatara oo la halmaami karin baa lasoo arkay halkaasa isagina lagu gowrico isku dhiman ya ahl الnaari khruudun falaa mowt ya ahl اljanati khruudun falaa mowt labadaa jeer baa intaa arkay nusuusta aniga baa la arkaa saas darteed waxaan rumaynaynaa malaa'igta aan qaarkood laynoo sheegay laakiin magacyadaan laynoo tirin waxaa ka mid ah lahu mucaqibaat min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri اllahi baa ka mid a malakuljibaalkii laynoo sheegoon magaciisa la sheegin baa ka mid a ilaa aakhirihi malaa'igta ilaahay haddaba qolaa waxay yidhaahdeen muslimiin sheeganaysa oo falsafadii griiga iyo yunaanku madax martay oo qawaaciddii mantiqu ay madaxooda jiirtay malaa'igtu waxaa weeye nufuusu tayiba weye nafta wanaagsan weeye khalqi malaa'igoo gaara ma jiraan caqiidadaasi baatil weye waxaa labaadoo baatila caqiida dadkeenna muslimiintihii wasaniyiintii mushrikiintii quraysh inooga soo dooshoon rumaysanna mushrikiintii waxay rumaysnaayeen malaa'igtu inay dhadigtaan haddana mushucuubta waxay rumaysan yihiin malaa'igtu inay dhadigto malaa'ig baan sawirayna markay yidhaahdaan ma rag bay sawiraan mise dumar oo caqiidii waaniyiinte wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaasan dhadig weeyay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullahi way yidhahdeen haddaba malaa'igtu inay dhadig tahay waa caqiidadii waaniyiintii asnaamta caabudi jirto inoo soo dooshae ilmahaaga iyo ahalkaaga ku barbaari in malaa'igtu aan la dhihin waa dhadig iyo waa labood midna waxaa kaloo muhim inaad ogaato ilaah iyo malaa'igtiisa waa rabbi iyo addoommadiisii wey hadhihin sidii nimankii mushrikiinta ay yidhaahdeen waa xigti iyo qaraaboo meel bay xidid ka yihiin oo waxay dhaheen nimankii quraysh ahaay ilaahay jinku la xidhiidoo gabadh ka guursaday gabadhii jin ka guursadeen mala'ig bay u dhashay wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaban walaqad calimat iljinnatu innahum lamuxdaruuna soo suuratu saafaad mahayn halka ka raadi waliimaanu in la rumeeyaa waajiba biljannati wannaari in la rumeeyo janno iyo naar labadaa in la rumeeyana waajib weeye bianna aljannata xaqun inay tahay dheh wannaara xaqun inay tahay waljannatu wannaaru labadubana makhluuqataani way abuuran yihiin oo way joogaan aljannatu fi samaai asaabicati jannadu samada toddobaad bay ku taallaa wa saqfuhaa waxa korka kaga dadanna alcarshu carshiga ilaahay wey wannaaru naartuna taxta alardi suf saabicati dhulka toddobaad hoostiisa ay ku jirtaa assufla ee hoose wa humaa makhluuqataani labadaba way abuuran yihiin qad calima allahu alla wuxuu ogyahay cadada ahli ljannati jannada dadka gelaya tiradooda tirada dadka jannada gelaya waa ogyahay haddaba waa ogyahay iyo waman yadkhuluhaa qofka gelaya hebel hebel buu yaqaanaa wa cadada ahli nnaari tirada guud ee naarta geli doonta iyo waman yadkhuluhaa qof qof dadka u geli doonana waa yaqaanaa laa tafniyaani abadan naariya janno ma dhammaadaan weligood humaa maca baqaa'i illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay jiritaankiisa sida baaqiga u yahay oo kale baaqi jira u ahaan doonaan abada alaabidiina fii dahri daahiriina labada ere macnahooda waxaa weeye weligoodba weligoodba cimrigooda cimriga ha ku furta wey iyaga macnihiisu saa weeye abad alaabidiina fii dahri daahiriina waa laba ere isku macnaha oo ta'kiid adkayna uga jeedo ah oo cimrigaa weliga ha socota ah wa aadamu nebi aadamna kaana fi ljannati albaaqiyati jannadaa baaqiga noqonaysee aakhiro dadka la geyn doonuu ku jiray almakhluuqati ee la abuuray fauhrija minha waxaa looga soo saaray bacdamaa casa allah ilahay markuu caasiyay kadib halkana masaa'il badan buu mualifku ku sheegayoo badankood marka laga reeba hal mas'alo ay nusuustu ku wada cadda masalada koowaadee jannada iyo naarta in la rumeeyo inay xaq tahay nabiga alai sl nusuus badan buu ku sheegay aayadaha qur-aanka ee jannada iyo naarta ka sheekeeyeyna ee in la rumeeye keenayana wax tira kooban ma aha bal ereygan uu yidhi mualifku laftiisa bianna aljannata xaqun wnaara xaqun waa nas nabigu ku dhawaaqay calayh salaatu wasalaam waxaana horudhici ku soo sheegnay kitabka waxyaabuu ku fiican yahin ay ka mid tahay isagoo hadlaya inuu adeegsanayo erayadii nusuusta sidaanasan ugu fiican dadka waxaad u sheegayso erayadii nusuusta inaad adeegsato nabigu alay salaam waa kii lahaa qofku waa inuu rumeeyo oo ama uu yidhaahdo uu dhihi jiray anta rabu samaawaati waalardi waman fiihinna anta qayimu samaawaati waman fiihin waalardi waman fiihinna anta alxaqu wmawduca wacduka alxaqu waqowluka alxaqu waliqaa'uka xaqun waljannatu xaqun wannaaru xaqun marka saasuu dhihi jiray nabigu calayh salaatu wasalaam haddaba qofkii inkira inay janno iyo naari jirto oo falaasifadii aflatoon iyo aristo jidkoodii qaada islaamna sheegta ama islaam lagaaga dhigo waxaan jirin weeye qof aan janno iyo naar rumaysnayn muslim ma aha gurubuu hogaaminayo ama hormuuday u yihiin qoladan ibni sina iyo oon isaga aqonin waxaa lagu leeyahay faylasuufka muslimka iyo kabiirka alfaylasuuf muslim lkabiir ama alfalsafa alislamiya markay ka hadlayaan alfaylasuuf lkabiir ibni sina baa lagu dhihi isaga iyo aabihii awgitoona muslim maahayn baatiniya ismaaciiliyay ahaayeen oo falsafada iyo majuus asalkoodii kasoo jeedo rumaysnaa markaasaa islam lagaadhi ibni sina iyo bashaar ibni burdi iyo abucalaa ilmucari iyo baa lagu buunbuunin oo lagu ammaani iyo muxidiin ibni carabi iyo faaraabi iyo ibn alfarid iyo alfaajir talmasani iyo ibn najmudiin ibn abi israa'iil iyo qolyo kuu faanfaanay arki doon cabdilkariim iljiil iyo kafarada mushrikiinta iyo waaniyiinta ah yaan lagaga dhigin muslim marka qoladaasaa diidda waxay dhaheen jannada iyo naartu dadka unbaa waxoogay lagu meelmarinayaayo lagu maaweelinaya lagu yar cabsiinaya lagu rajagelinayaaye war wax jira maaha bay yidhaahdeeno aakhiroo dhan ba khuraafaad wey marka waxaa dhegaysan waljannatu wannaaru makhluuqataani mar labaadna wahumaa makhluuqataani buu kusoo celin doonaa isla hadalkeena dhexdiise inay makhluuq yihiin oo ay jiraani nusuustu aad bay uga caddahay nabigeena calayi salaam wuxuu u sheegay in ilaahay jannadiiyo naarta markuu abuuray iyagoo keligooda jibriil uu dirayoo yidhi bal naarta soo fiiri wuxuu ilaahay waa arkayoo cid addoommadaada ka mid ahoo taas geli oo aaday ma jirto jannadana soo aqbalay markaasuu markuu soo arkay wuxuu yidhi cid addoommadaada ka mid oo ka qaditan maba jirtaba jannadii waxaa lagu hareereeyey waxay naftu necab tahay naartiina waxaa lagu hareereeyey naftu waxay jeceshahay bal naarta soo arag baa layidhi naartii ogaabu wuxuu yidhi waxa ku hareeraysaneen soo arkay cid ka badbaadi inay jirto u malayn maayo naartiin jannadiina markuu arkay waxa lagu hareereeyey nafta aanay jeclayn cid gasha in la waaya aan ka yaabin rabbiyow macnaheedu jibriil waa la diray naartii iyo jannadaba soo eeg baa layidhi haddayna jirin weli la abuurin see u soo arkay nabigu cala israa walmicraaj naartaa la sii mariyey dadkii la cadaabaya asnaafta tira badan aha haddayna jirin see u soo arkay nebi aadam waan ka hadli doonaaye jannadii la geliyey waxay ahayd ta la isgeyn doono oo see loo dhexgeliyey haddaynan abuuraynba qolaha firaqa ahlubidaca waxay yidhaahdeen jannadiiyo naarta waxaa la abuuri doonaa goorta adduunka la dabagediyo addunyadu dhammaataa la abuuri doona marka qowl baatila wey hadalka haddaad tiraa nusuus baad deelisay islaamnimadaadana waxba kama wax ka jiro oo taaban kara ma laha su-aasha ka dhalatay baa waxay tahay hadda xaggay jiraan hadda away jannadii iyo naartii haddaba wuxuu ku yidhi jannaduna kor bay naga jirtaa naartuna hoos bay naga jirtaa wuxuu yidhi jannadu kor bay jirtaayo aljannatu fi samaai saabicati samada toddobaad bay jirtaa wa saqfuhaa alcarshu inay kor jirto nusuus badan baa tilmaantay jannadu xadiidu lisraa'i walmicraaji nabiga markii lasii qaaday sala allahu calayh waalihi wasalam waxaa ka mid ah axaadiidii xadiidkii samurata bni jundub iyo kayrkiiba in nabiga jannada la tusay oo uu yidhi yaanan noqoninba oo layidhi laba gaari waqtigaad iman lahayd waxaa kaloo nabigu calayh isalaatu wasalaam caddeeyey in jannada boqolka darajay tahay tan ugu saraysaa ay firdowso ugu fiican tahay ilaahayna firdowso wuxuuna yidhi weydiista wa fawqahaa carshu raxmaani carshiga raxmaankaa korkeedaa carshiga raxmaankaana fawqa samaawaati buu jira kor inay jirto soo halkaana kama muuqato ayib waxaa saddexaad oo ka muuqata xadiidkii baraa ibni caazib ee dheeraa qofka muminka nafta marka laga qaaday naftiisa kor baa loo sii qaaday sooma fii ciliyiina ku qoraa la yidhi naftii kor baa loo sii qaadaye goor laskoorma la soo celiyey intaa waxaa lagu darayaa bay yidhahdeen culimmadu nebi aadam ba jannadii laga soo dejiyey samooyinkana ka deg baa la yidhi macnaha jannadii kor bay jirtay soo maaha nusuus badani waxay tilmaamaysaa jannadu kor inay jirto wannaaru taxta alardi asaabicati sufla toddobada arla hoostooda bay jirtaa wax nasoo aad u cad ma jiro laakiin aymo badanoo salafkaana sidaasay yidhaahdeen aahaar badanna waa lagu wariyey daahirka bacdu nusuusta qaarkeedna culimmadaa u daliishatay ama ibni cabbaas iyo cabdillaahi ibni mascuud iyo kayrkoodba waxaa laga wariyey inay ardada hoose ay jirto nusuus baa laga fahmayaabaa layi arrintaasna waxaa la yidhi kallaa ina kitaaba alfujaari la fii sijiinin kitaabkooda sijiin buu yaallaa sijiinu xaggee tahay xadiidkii bara bni caazib waxay ahayd markii samada loo sii qaaday in loo diidayo nafta gaalka in loo furo halkaa laga soo daynayo hoos sijiino fil ardi sufla uu tegi doono haddaba jannadii kor haddaan albaabadaba loo furin naftoodii xaggee la geey hoos bay jirtaa soo ma marka naartana ilaahay waxay dhaheen culimmadu dhowr nusuusaan isu geyno ilaahay sooma dhihin annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya subax iyo galabba gaaladii naar baa loo bandhigayaa kow haddaba meesha ay joogaan waa inay naari ugu timaado samada soo ma aha laa tufataxu lahum abwaabu samaa'i baa layihi samada albaabada looma furin haddaba halkaa waxaa ka muuqata yidhahdeen hoos inay jiraan oo naartooda hoos tahay baa ka muuqata ila kor looma sii qaadin dadka muminiinta albaabada looma furin calaa kulli xaal masalada nin badan waxaa ka hadlo ururiyey alxaafid ibn rajab alxambali altakhwiifu binnaari risaaladiisuu baabka shanaad wuxuu yihi albaabu alkhaamis fii dikri jahanama wa fii dikri makaani jahanama jahanama xaggee bay ku taallaa aathaar iyo aqwaal iyo istidlaala iyo nusuus badan buu halkaa isugu keenay faafaahinteeda halkaa u doono wahumaa makhluuqataani qad calima allahu ilaahay wuxuu og yahay jannada dadka gelaya tiradooda iyo kuwa ay yihiin naarta dadka gelaya tiradooda iyo kuwa ay yihiin waana xadiis bukhaari iyo muslim wariye cali bn abi taalib radi allahu canhu wa ardaahu uu nabigu calayh salaatu wasalaam uu lahaa ilaahay maa minkum min axadin qof idinka midihii ma jiro maa min nafsin manfuusatin naf neefsatoo nafleya ma jirto ilaa waqad kutiba makaanuha min aljannati wannaari ilaa waqad kutiba shaqiyatun aw saciidatun inay liibaantay inay hoogtay oo halaagsantay inay naar geliyo inay janno geli way qoran tahay cilmiga ilaahayna wax ka qarsooni ma jiro wuu ogyahay raficat alaqlaamu wajafat isuxuf way laa tafnayaani abadan weligood dhammaan maayaan ya ahla aljannati khuluudun falaa mawta wayaa ahla annaari khuluudun falaa mawta mas'aladan laba qolaa ku qaldantay oo ku subqatay qolo waa qolo madhabkii jahmi bni safwaan ee nimankii jahmiyada ah ee khayrlaawayow ahaa odayga u ahaa aimada muslimiintuna ay takfiiriyeen oo waa gaal ay yidhahdeen aimatu sunna oo dhan safador xalay soo tilmaanay sahamehmeen hore soo tilmaanaybaa wuxuu ahaa inay yidhaahdeen waxa laalay wixii makhluuqee la abuuray waa qasab inuu dhammaado oo wakhti uu istaagoo baabaa la gaaro wax kastoo xarakadiisi iyo dhaqdhaqaaqiisi iyo shaqadiisu mar ay soo bilaabatayna waa in mar ay dhammaato ilaa wa ilaa ay jirtaa waxaa la yidhi jannadiiyo naarta ka warrama soo laba makhluuq ma aha waxay yidhaahdeen jannadiiyo naarta iyo dadka galana ee geli doonana soo makhluuq ma aha waxay yidhahdeen iyaga laftoodu way dhammaan oo maxay u dhammaan waxay yidhahdeen naciimka jannaduna way qallafi oo dhadhankiiyo waxalbaa ka tegay oo caleeli dhaqaaqi mayso dadka jannada ku jirana wax isdhaqaajina xataa ilbiriqsan ma jira mid walba meel buu ku qallafi iyagoo xataa nooloo nafi ku jirto bay waxaa weye tatajamad xarakaatuhum waa mabaadii falsafoo hadda haddaan ka sheeka idhaahdo hadda waktiguna wuu dhammaan wax badana ka fahmaysaan laakiin warkaa foosha xuna qaabka daran weeye warka murtidiisu falsafada ay ku dhammaanayso qoladaasi madhabkaa ninkii qaataay diinta uu ka bixi oo nusuus badan oo tobanaan iyo ah oo kitaab iyo sunnaa yuu beenin mas'alada labaad ee dadka qaarkii ku qaldameen waxaa weeye naartaa baabi'i jannadu weligeed way jiri madhabkaasi aaaar maqtuuca ah oo taabiciin iyo rag laga wariyey baa jirta oon wax ka sugan lahayn wax haadiisoo waxaa jirta huuhaa'ah oo been ah oo nabiga loo tiiriyey laakiin waxyaabahaasa ragga qaarkii oo culimmo ajilla inta ay moodeen inay wax hadalkaasi waxaasi wax sugan tahay bay ku sibqadeen sida xaafid ibnu lqayim raximah llahu tacaala kitaabkiisa shaqo guri waan idiin diri laba kitaab uu leeyahay inaad soo kala cadaysaan midku ku sheegay kitaabu ruux miya mise xaadil arwaax wey berri waxaa idinka sugaya cashirka soo socda berri cashir ma jira malaynayaa waa ku sibqaday waxaa labaadoo ku sibqaday sheekhiisi ibni taymiya raxmat ullaahi calayh isna masaladaa waa ku sibqaday laba labadaba way caddaynayaan sibqashadaas ama ibnulqayim hadalkiisaaba cadcadoo ka muuqda kutub badan baana laga qoray oo ugu waasacsan yahay kitaabka maxamed amir sancaani ismaaciil amir sancaani uu qoray oo rafcu lastaar can ibtaali adilati alqaa'iliina bifanaai nnaari sheekh naasirna uu taxqiijiyey sheekh naasir muqadimada wuxuu ku keenay kalaam horta ibnuqayim isagu uu caddaynayaa sheekhiisuba hadalladaa yidhi uu ka soo guurinayo awraaq buu keenay sheekh naasir muqadimada taxqiiqiisaas uu ibnu teymiye u tiiriyey faqaamat iddunya calayhi muxuusaa uu yidhi muxuusaa uu yidhi muxuusaa uu yidhi waraaqahan ma cadda aakhirkii waxaa la daabacay risaala uu leeyay sheekh islam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi oo leeyahay alraddu calaa man qaala bifanaa'i aljannati wannaari wada jir bay u baaba'ayaan ninkii yidhi uu radinayay hadalkiisa murtidiisa iyo nuxurkiisu iyo siday ragga aimada xataa qaar talaamiidiisii ay ka fahmeen oo dahabiya lamid ilan dahabiya wuxuu leeyahay kitaab baan ka qoray sheekhaygii risaalada uu qoray aan ku radinayo ibnu cabdilhaadi baa sheegaya waxaa sheegaya ibn naasirdiin dimishqi baa sheegaya risaaladiisin hadda waa madbuuca iyadoo madbuucaan haynaa sheekhu wuxuu u janjeera hadaladiisana ka muuqda inay naartu cuquubad tahay oo ilaahay markuu dadka muddo ciqaabo ay isla baabi'i doonaan qaarna waxay leeyihin jannaday usoo wareegi doonaan qowl baail iyo madhab baailia isagana yaan lagu hoosgelinin oo sheekh hebel baa yaan laga dhaadhicinin wa aadamu kaana wuxuu ahaa fi ljannati albaaqiyati almakhluuqati uskun anta wasawjuka aljannata tii la yidhi jannada baaqiga abay ahayd jannadaasna weeye ta ibliis ugu galay ta uu geedda ka cunay ta laga soo saaray xadiidkii waxaana caddaynaya bukhaariyo muslim warinayeene ixtaja aadam wa muusa muuse iyo aadam baa xujaysamay idigaa jannadii naga soo saaray sow ma aha buuri qolaa waxay yidhahdeen may qoladii jannadii lama abuurin lahaa markii baa markii waxay yidhahdeen aadam jannadii la geliyey tii ma ahayne tukun meelgaaro isaga intiisaan loogu talagalay markii laga soo saarayna baabaaday oo la xidhay bay ahayd bay yidhahdeen sheeke buwansan iyo raatan oo lahayn fa ukhrija minha bacda maa casa allaha macsiya dambi in looga soo saarayna ilaahay baa inoo sheego wacasaa aadamu rabbahu faqawaa ayuu ilahi yihi subxaana wa tacaala marka salaadaan la aadaami waynu wadi faqradan iyo mid kale aynu ku dari haddii alla yidhahdo kadib mualifku raximah llah tacala wuxuu yihi wabinuzuuli ciisa bni maryama in la rumeeyo waliimaanu in la rumeeyo waxaan leeyahay waliimaanu bilmasiixi dajaali ninkii masiixee dajaal ahaa in la rumeeyo baa waajiba masiixu dajaal waa nin iman doona waana fitnada adduunka soo marta tan ugu weyn waa ninka ilaahnimada sheegan doona nusuustu aad bay uga hadashay si aadada ay u faahfaahisay waxa uu soo wuxuu noqon meeshu ka soo bixi doonaay waa waddanka iiraan buu ka soo bixi doonaa oo gobolka asbahaan la yidhaahdo ka soo bixi doonaa oo yahuud ay u bannaan doonaan oo toddobaatan kun oo yahuuda ka soo raaci doonta ilaa maalinkaa maantaana inta aan ku hayo wararka magaalada gobolka asbahaan ee iiraan ku yaalaayay aad bay yahuuddu u degaan uguna sii bataan alyahuud almadiina alyahuudiya la yidhahdaa halkaasuu ka soo bixi doonaa labada ilood mid buula yahay oo mid midbaa kuusan oo soo cad oo soo taagan waana asalkiisi iyo dhaladkiisi waa melikul yahuudi iyo boqorka ay sugayaan weeye wuxuu soo bixi doonaa markuu mahdigu soo daahira kadib ee muslimiinta iyo roomaanka iyo reer galbeedku dagaal hiigaana la ysku qaado muslimiintuna saldhigoodu uu noqdo dhulka dagaalkuna wuxuu ka dhici doonaa suuriya gudaheedu ka dhici doonaa waddanka hadda la yidhaahdo muslimiintu waxay degi doonaan meel quuta la yidhaahdo hadda magaalada dimashik ka mid oo gudaheeda gashay laakiin waagu hore tuulo ku dhow ahaan jirtay reer galbeedkuna waxay soo degi doonaan bidaabiq meel la dhihi jiray oo magaalada xalab ah bay degi doonaan labaiyo toban madaxbay madax bay ku iman doonaan oo ciidda ka badan muslimiintuna gurmadkooda runta u dagaalama ee ciidanka mahdiga ee meesha sida fiican u dagaalami doona waxay ka soo gurman doonaan madiina halkaa markay ka soo gurmadaan baa si fiican fooda la ysu dari doonaa firxadka roomaanku ilaa istaanbuul bay firxan doonaan firxadkoodaa markii istaanbuul lagaga daba tago baa allahu akbartii la yidhahday madiinadu magaaladu kolba dhinac isdhiibi doontaa sida nabigu sheegay calai slam ka sugan allahu akbar baa la isku dhiibi waan rumaysneen oo nusuustaa sheegtay sidoo iyadoo baractis ana waan aragnay weligeen gaal hadda joogaayay allahu akbar wuxuu uga naxsi badan oo cabsi badan yahay lama arag kuwa maal idaacad laga wareysanaya muslimiinta ka waran muslimiinta maxay dhi allahu akbar bay dhihi weydi allahu akbar haddii la yidhaahdaba wadnahum baa loo dhaafi calooshaa dhaqaaqi waxaa way shuban baa ku dhici marka allahu akbar ninka yidhi waa nin inuu dhinto waxna dila diyaaru a wadi fayasqutu jaanibuha dhinac kale markaasa isdhiibi halkaa marka la joogo baa qayla dhaani iman ninkii dajaal ahaa baa dadka idin damaray baa la dhihi ninkani laba wax buu wataa midna aad dab moodo lagu gubanayo laakiin qabow midna aad qabow moodo laakiin naaroo lagu gubanayo qofbuu madaxa ka goy wuu ku soo celin wuu noolaan roobkuu dhihi sooda uu soo di'i dhulkiibuu wuxuu leeyahay xoolihii oo dhan buu dahab iyo wixii ku asnaabuu soo baxdhi wuu soo bixo wuu raaci waddankao dhan wuu mari saddex meelood marka laga reebo maka masjid alxaraam masjid almadiina iyo masjid alaqsa madiina hadda magaalada la yihahda laakiin oo dhan maaha magaalada madiina wuu geli qaar ka mid a oo weliba xaafaddan juruf la yidhahda wuu geli aaggan uu ku yaadho mustashfal malik fahad iyo sartan dheer ee boqortooyadu meeshay ku taalla wuu gaari markii sarta boqortooyada aad taagantahay xagga masaajka nabigana u sheedo xaafadda juruf ee bidix kaaga leexata dhulka caraseesha ee ay ka bixin buu nabigu wuxuu yihi sabkhatu juruf halkaasu iman doonaa wuu soo istaagi doonaa waan tagnay waana meel la degan yahay xaafad la degan halku dajaal iman doono si kastaba ha noqotee way gilgilan doontaa madiino munaafiqiinto dhan baa u soo bixi ummadda waa la gaaloobi afartan maalmood buu dunida joogi maalinka u horeeya labaiyo tobanka bilood ee sanadka qorrixi dhici mayso waxaa lii rasuulka ilahi salaad iyo soonka san yeellaa saacadihii xilligaa ka hor saad ahaan jirteen soonka iyo salaada ku soomo salaadaha ku tukada wuli saacad maalinka ka dambaysana maalintaa maalinta ku xigtana bil bay qoraxdu soo jeedi maalinka saddexaadna toddobaad bay soo jeedi inta kalena maalmahay ka mid noqon adduunka meel kastuu mari qaar bay waxay u daliishadeen axaadiista meel kastuu dunida mari layidhi geesaha isu jirta diyaaradahan iyo waxyaabahan dheeraynaya hadda la sameeyey inuu nabigu tilmaamayay gaadiid dheereeya dunida marta muddo gaaban isaga wada goosha in la samayn doono aakhirkeeda halkaasu tegi doona ciisaana ku dili doona wa bilmasiixi dajaal laakiin waxaad ogaataa masiix dajaal hadda wuu joogaa halkaa budha ka soo dhaho laakiin hadda wuu joogaa wuu nool yahay badahaa meel kamiduu ku jiraa oo nabiga xilligiisii tamiimu daariya rag lamid ah oo dooni la luntay oo dabayli ku dhufatay oo bil badda ku ambaday dhexdeeda baa meel maxay yidhaha jasiiradaa nimid waan soo degnay markaan soo degnayba xayawaan tima iyo baabul badan baan aragnay waan la hadallay waxay tii waryaalehe anu hadalkiinama xiisaynaya waxba kama rabee hadduu hadal idin hayo nin halkaa idinka horraysa jooga baa aad u xiisaynaya warkiina waan soo tagnayo nin xirxiran oo silsilo ku xiran baa u nimid markaasuuna waraystay wuxuu yidhi buuri nebigii la sugaya ma soo baxay markaas waxaan yidhi haa meeshii tabariyo la dhihi jiray biyo ma yeelatay muxuu yidhi buuri nabig soo baxay haa maxay ku sameeyeen dadku waa la qaybsaday alla inay raacaan baa u roonaan lahayd buuri dadku inay raacaan baa isaga khayr badnaan lahayd in iska raacaan baa u roon waa meeshii tabariyo biyo ma yeelatay midhibla saa ma noqotay midhibla saa ma noqotay waddanka o dhan buu waraystay markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi mar dhow waa laysoo furi doonaa wadugu maxaad ahayd masiix dajaalka akhiru zamaanka ahay buuri tuu daari markuu madiine yimid buu nabigu yiri rasuulka waxaa saartay nabigu dadku isugu yeelay u warran buu markuu warray buu soo idin ma sheegi jirin ninkii waa la soo arkay hadda waxay yidhaahdeen badihii waa la maray oo satalayntaa la diray oo kaamirooyin baa la rakibay oo wax walbaa la sameeyey ninkuu meesha ku xiraya lasoo arkay maalaarkii bay yidhahdeen horta laba labada ogow taa su-aasha su-aal baan kaga jawaabaynaayo waxaa jira saddex geesoodka barmuudo wuxunbaa maraakiibta liqa oo diyaaradaha mararka qaarkood ku dhawaada damiya intaasoo satalayd baa la sameeyey intaasoo maraakiib gujisoo badda maaxdaa la sameeyey intaasoo kaameriya beeb baa la rigtay waxaa jiidanaya maalaarka horta midda labaadi horta waxa ku ag jooga haddaan ilaahay ugu talagelinaad aragtiin aad arkayni mogta hadda malaa'ig baa inala joogta miyaad aragtaan jin baa inala jooga nool miyaad aragtaan nafta adiga kugu jirta haddii lagu jeexan iyo allaarka qalbigaaga la jeexo kugu jirta abow markaad dhimanaysa kaa baxaysaa loogu talagalay inaad aragto fiiriso si adaba indhahaaga waxaan loogu talagelin maba arkaanba uun dhan iyo khalqi dhan baa kula nool hadda inagu jinka ma aragno soo maa laakiin xayawaanaadku way arkaan oo nabigu muxuu yidhi alayhi salaam digaag hadda malaa'igna ma aragno laakiin digaag ciidii haddaad maqashaan muxuu yidhi fa innahu ra'aa malakan dameer hadduu ciyana shaytaan dameer kugu arkaa shaydaanka lakiin adu ma aragtid haddaba kan ilaahay waa ugu talagalay indhihiisu inay qabtaan ama indhahaaga looguma talagelin jiniyo malaa'ig inay qabtaan haddaba malaa'igta oo kula joogta ay arkaynin nasul jawaab weeye juuj majuuj xaggay jiraanta isla iyadii weeye haddaan lagugu talagelin waxan isagoo ku ag jooga oo kaa ag buuxa oo kugu haraysan baadan arkaynin isagoo agtaada ka qaylaya oo ka dhawaaqayaadan maqlaynin oo nabigu sooma dhihin qofka qabriga lagu cadaabayo xayawaanka joogoo dhan baa maqli la taqalayn jinkiyo insiga maahane ogow hadda ariga iyo looda meesha daaqaya way maqlayaan cabaadkiisa adu laakiin waxba ma maqlaysa wixii lagugu talagalay baad maqli wixii lagugu talaa in baad garama arki weli baan loogu talagelin ilahi xaggiisa dadka in la tuso kadib ciisaa dili doona wa binusuuli ciisa bni maryama waa inaan rumaynaa inuu soo degi doonana qur-aankuna waa tilmaamay wainahu lacilmun lisaacati fala calaamad buu qiyaamada u yahay falaa tamtarunna biha wain min ahli lkitaabi ila layuminanna bihi qabla mowtihi wayowma alqiyaamati yakuuna calayhim shahiidan aayadkaasaa tilmaamay nabiguna ala xadiid mutawaatir oo tiro badan oo ninkii rabaa alaafteed inuu ogaado kitaabta matbuucee meelaha intaan ku arkay ugu dhow yahay kitaabkii qoray alcalaama moxamed anwar shaahi alkashmiiri atasriix bima warada fi nuzuuli lmasiix uu kitaabka ka qoray axaadiista keliya wayanzilu wuu soo degi fayaqtulu dajaala dajaal buu dili ninka dajaal la yidhaahdo waardigiisii iyo awoodiisii wuu unshiiqi hawadu waxaad moodaysaa qaaloon afuufnaa oo hawada neefta laga bixiye la duleeliyo muu noqon ciise markuu arko dhag halkaasuu ku dilay waa laga raaxaysan wayataزawaju ciise waa guursan talow ma jirt masaxba oonsoo noqdo wayusalli wuxuu ku tukan khalfa alqaa'imi min aali muxamed sal slam aali muxamed ninka ah ee mahdiga ah ee xilligaas jooga ee muslimiinta hogaaminaya ciise marka uu soo dego buu wuxuu ku daba tukan ciise wuxuu ku soo degi muslimiintoo jooga magaalada dimashq oo weliba dhinaca bari uu ku tilmaamay weliba masaajid manaarad dheer oo cad leh buu ku soo degi doonaa isagoo laba mala garabka haysta madaxiisana biyo ka tifqayaan laba marmaroo wada qurqurux badanna qaba xilliga salaada subax buuna iman mahdigii iyo dad la socda dajaal iyo fitankiis intii laga cararay meelaha luuqluuq isku qarinayuu u iman salaadsax markii la gaaro way garanayaan ciisiduu yahay waxaa la leeyahay natuki markaasuu yidhi maya bacdukum umaraau bacdin idinkaa isu madaxoo isu xukuma takrimat allaahi haadihi alumma ninka uu ku daba tukan doonaaye waa mahdiga kashiicada maaha kii saxdaa wey kashiicadee aan ilaahayba abuurin laakiin godka saamira looga dhawaaqa maaha kayaa lagu lugoyn wayamuutu kadib uu dhiman markuu afartan sano joogo sida xadiidka abuuraa buu dhiman wayadfanuhu lmuslimuuna muslimiintaana xabaali oo nabigu wuxuu yidhi wayusallii calayhi lmuslimuun weliba salaad janaasihii ku tukan wayna aasi laakiin intaa uu joogo ammaan baa dhici lood iyo libaaxa isdhexdaaqi oo shabeelkiiyo loo waxaan leeyahay geel iyo libaaxa isdhexdaaqi oo lood iyo shabeelkaa isdhexdaaqi oo arigaa dhurwaaga la daaqi oo carruurtaa masaska iyo abeesihiga ku ciyaari wax wax qaniini ma laha oo neefka xoolaha caanaha hal mar laga lisay baa qabiil dhandeeqi oo geedaha caleemaha yarar baa caleentooda la harsan oo xabadda ruumaanka ama tufaaxa midhihiisa baa intaa masaasha joogto dhan deeqi barakaa dhici ammaan baa dhici nabadgelyaa dhici cadaalad baa dhici doofaar oo dhan cidriya waa laga ciribgoyn oo ugu badan xoolaha ay galbeedka ragabeedka yortu dhaqdaan xoolaha nafleyda hantidooda ugu raacsa maalsan waa doofaar saa darteed baa waxaa arkaysaa dhowr sano markii la joogo waxaa leeyahay afar milyan oo doofaar waa in la dilaa sababtoo ah tirada waddanka qaadi jiray bay afar milyan dhaafeen marka xoola dhaqatada doofaar oo dhan waa la layn waxa laalay wixii saliidih iyo iskalaw iyo laanqayr ahna dunida waa la jajabin oo waa laga baabin oo laga tirtiray dadkuna muslim bay isku wada raacay markaa kadib ayuu dhiman oo muslimiintu ku tukan oo ay aasayaan wuu guursanayaa wax la hayo oo sal iyo raad toona wuxuu sugan ma jiro dhammaan waxaa la sheegay waxaa ugu dhow nin laleeyahay uu nin leeyahay taabiciintii kamida sulaymaan ibni ciisa la yidhaahdo sijzi waxay soo gaartay saa iyo saa saasaan maqlay ama kacbi laxbaar laga sheegayo towraad saasaan ku qoraan jirtayda la bedelaya amaa sulaymaan ibni ciisa sijzi waxna ay soo gaaray leh ee mas'aladan iyo salka looga dhigayo culimmadaa la weydiiyey war abu xaatim iraaziyow iyo abu isxaaq iljawsajaaniyow min sulaymaan ibni ciisa sijzi ma taqaanaan baa layidhi markaasay dhaheen daaka kadaabun beelow wey beelow maa masalo ku salaynayna marka warkiis beelow la yaqaano weeye been badan ninkii beenta badnaa warkiisa bay mas'aladani ku salaysan tahay marka mas'alada ciisa guursan doona walow abuu nucaym ha ku wariyo fii kitaabi nucaym bn xamaad fii kitaabi alfitan baa afarkan ku wariyey afarkaasina waa afaran sal iyo raatoona lahayn waxaa kaloo sheegay ibnu jawsi fi lcilali almutanaahi fi alahbaari alwaahiya isagana wuxuu ku caddeeyey inaan waxba ka jirin marka sidaas halkaasaan ku dilina caawa cashirkeenna wsal allah wasalam calaa muxamedin waa inoo sabtida insha allahu tacala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول على نبيه ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay mualifkan yidhi raximah allahu tacaala waliimaanu biana aliimaana qowlun wacamalun wacamalun waqowlun waniyatun waisaabatun yaziidu wayanqusu yaziidu maa shaa allah wayanqusu xataa laa yabqaa minhu shay masaladan mualifku raximah allahu tacaala sida kooban uga hadlay sidii caadigiisa ahayd masaa'ilkii hore baa waxay tahay masaa'ilka ugu aasaasisan markii qadaayaadka iyo masaa'ilka usuusha caqiidada laga hadlayo waxayna ka mid tahay masaa'ilka ugu badan ee ummadda muslimiinta ay ku qaybsantay ay qolaba meel kaga dhacday ama qaybsankaasi mid horreeye ha noqdo ama mid hadda jira ha noqdo qaybo un horreeyey hadda la iska yaraaday iska baaba'ay waa jiraan laakiin raadkay ka tageen oo kutubta ku yaallo masaladani waxaa weeye ilaahay wuu qofku rumaysan yahay maxaa looga jeedaa qofku marka sidee buu mu'min ku noqonayaa waxaa laga hadlayaay waxaa weeye iimaanka ilaahay aqbalayo ee agtiisa aakhiro jannada lagu mudanayo ama qofka horay ha ka galo ama dunuub intii loo ciqaabo gadaal ha ka soo gala shafaaco ku soo geliyaa iyo dembigiisii qadarkiisii oo la cadaabay ku soo geliyaa cafi ilaahay subxana wa tacala uu iska cafiyey lagagaba dhaafiyaa qofka iimaanka leh ee ilaahay iimaankiisu aqbalayo maxaa laga doonayaa inuu la yimaado ama iimaanka sidiisaba muxuu ka koobmaa waxaan ognahay salaadu arkaan iyo tiirar bay leedahay meel bay ka bilaabataa meelna waa ku dhammaataa intaa adoo awooda haddii aadan qaar la imanin salaadaadi ma jirta wey soonku waa sidoo kaleeto xajku waa sidoo kaleeto tahaaradu waa sidoo kaleeto haddaba iimaanka aasaaska ee wax waliba ku salaysan yahay qofku muxuu mu'min ku noqon karaa ina iimaanka wuxuu yidhi mualifku raxima allahu tacala kamid ah oo ariiqii rumayntu iyo uu yahay iyo wa niyatun wa isaabatu ku jira uu yahay wa isaabatun dariiqii islaamku sidii uu ahaayood u raacdood asiibto oodan adigu maskaxdaada diin ka alifanin weye xataa laa yabqaa minhu sunnada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu isku raaceen taabiciintii wanaagga ku raacayna ku tageen dadka khayr kale ahlu sunna iyo daa'ifa almansuurana ay isku raacsan tahay baa waxa uu yahay iimaanku wuxuu ka koobmaa aasaas ahaan saddex rukni iyo saddex tiir buu leeyahay qalbigaaga inaad ka rumayso qowlkaagana aad ka tiraahdo xubnahaagana aad ka raacdo ood kaga dhaqanto saddexdaa ilaa la wada helo qofku karaankiisa iyo awooddiisa ay tahay muslim iyo islaam iyo iimaan kuma yeesho walidaalika iimaanku wuxuu leeyahay bilow iyo dhammaad bimacnaa taariikh ahaan wixii iimaan ahaan jiray xilligii nabiga lasoo diray hore calayhi salaatu wasalaam waxbaa lagu day markastoo shariicadu ay soo degayso ay gadaal ka imanayeen xilligii maka joogay ahaa ee ku dhintay ilaahay ka aqbalay oo keliya laga aqaayo ama lagama aqbalaynin dadkii madiine ay diinta axkaam iyo sharaa'ic cusub soo degeen mu'min ahaa iyadoon oo aan soon waajib ahayn oo aan ninkii telefoon qabsanaya bannaanada la ag majaalis anaga anaga fowdaynina marka haddii qofkii intaa ay ahayd waajibka islaamka iyo waxyiga soo degay intiina uu rumeeyo waa mu'min kadib baa salaad la waajibiyey hadduu yidhaahdaanu intii horumaa rumaysnaanoo salaadan la sheegaya kuma jiro muslim maaha waxaa laleeyahay haddaa tanba ilaahay ka diiday tii horeed ka rumaysnayd baan waxba ka jirin haddii soonkii la waajibiyo o yidhahda ani soon rumayntii kuma jiro hadda isaga iyo qofka intaan soonba la waajibin isku mid maaha saa darteed maraaxisha iimaan billaahi iimaanka maraaxil buu soo maray qofka waxaa waajib ku ahayd hadba intii sharaa'icda soo degtay inuu rumeeyo jidkeedana raaca waajib lagu lahaa wixii weli axkaam shariicoon xilligii waxyigu socday soo degin de maba axkaam cusub iyo waxyi cusub oo soo degina aanu jirin diinta ilaahay maalintuu kaamil yeelay iimaankii la iska rabay qofkaan la imanini cudurdashaana aan yeelanin afka hadduu ka sheegto iyo wax walba hadduu yidhaahdo ismoodo qof mu'min iyo ilaahay aakhire iimaan la hortegi maahee waxaa laga yaabaa annagu inaanan ogaan karin ilaahay wuxuu loo hortegayo haddaan loo sheegin waxa saxda ah wax qaladu ilahay loo hortegi doonaa saa darteed waxaa leenahay iimaanku waxaa la yidhahdaa saddex tiir oon kala harin oon kala maarmin oo haddii uu qofku laba la yimaado midna uu diido aanu iimaan lahayn oo mu'min ahayn oo allah agtiisa mushrigu ka yahay ictiqaadun biljinaani horta qalbiga waa inuu ka rumeeyaa wax kastoo ilaahay lahaa inuu rumeeyo uu rumeeyaa waa inuu jiritaankiisa rumeeyaa waa inuu kelinimadiisa rumeeyaa waa inuu asmaadiisa iyo sifaadkiisa rumeeyaa kadib waxyaabihii kale qalbiga looga baahnayo ilaahay amray waa inuu rumeeyaa oo ambiyadii rumeeyaa iyo malaa'igtii rumeeyaa oo alyowmi alaakhir rumeeyaa oo wax kasta oo rumayn looga baahnaa qalbigiisa uu ka rumeeyaa waa in arkaantii iimaanka ee xadiidkii jibriil lagu xadiidkii cumar ee qisadii jibriil imaatinkiisii markuu nabigu yimid uu weydiinaya an tuumina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jirin uu mugdi uga jirin in diintani ay xaq tahay rabbina xaq ku soo dejiyey nebi maxamed nabi ilaahi soo diray uu yahay taa haddaan laga helin haddaba rumayntu waa rumayntiiyo waxaa kala duwan garashada inaad og tahay inay sidaa tahay sidaana inay sax ku tahay aad u rumaysan tahay waa laba kala qadiyadood laba kala qadiyadood baa laba kala duwana la kala yidhahda altasdiiqu waalmacrifa qofki inuu waxa garanayo iyo inuu rumaysan yahoo damiir iyo qalbi ahaan u qaato oo ku qanco waa kala laba waxaad og tahay saxiniyahoo diidan tahay baa jira oo kumarila oo abu aalibba waakiilaha nebi maxamed diintaada inay xaq tahay waan oga laakiin inaan yeela ma doonayo halkaa marka la marayo muslimiinta qaar baa ku dhumay oo jaranjarada kaga degay ama jidkii ka baxay oo waxay yidhahdeen iimaanku waa inaad garato xaqu sida uu yahay inaad qaadato qasab maaha wa min hunaaba waxay yidhaahdeen fircawn mumin buu ahaa marka masalada lagu soo noqon doonaa oo fircawn qaar baaba ahlu janno ka dhigay muslimiinna sheeganaya bal madaxa lagu wataa marka taa waa usoo noqon doonaa oo meelaha dadka dhumay bay ka mid tahay horta wax allaalay wixii qalbiga lagaaga baahnaa waa inaad ka rumaysnaa intaa mad ka rumaysa mu'min ma tihid waa inaad ku dhawaaqdaa oo ku hadashaa oo shahaadadii aad qirtaa oo wax allaale wixii burinayo dhanna qalbi iyo afkaagaba aad ka beenisaa ood ilaahay kelinimadiisa afkaaga ka qirtaa oo risaaladii nebi maxamed iyo ambiyadii afkaaga ka qirtaa hadduu yidhahdo anu uurkaan ka rumaysnahay sida hadda marar badan la yidhaahdo iimaanku halkan uu ku jiraa laabta uu garaacayo wadnaha uu garaacayo laakiin afka inuu kaga hadla uu diido de abu aalib baabka kaga hadal markuu diiday islaam ma noqonin markuu afka kaga hadlo uurkana ka rumaysan yahay weli mumin ma aha ilaa uu ku dhaqankeedii fuliyo waa tiirkii saddexaad baa dhiman hadduu yidhahdo uurkaan ka rumaysnahay afkana waan ka odhanayaa adimadeydana kaga dhaqmi maayo waa mushrik ee muslim ma aha arrintaas sidaasi waa sida kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadii taabiciintii khayrka ku raacay iyo ahlu sunna iyo salafu lumma aan laba isku diidin oo laba isku khilaafin wey qadiyadda sidaasihi waxaa aada uga hadlay kitaabkeennani waa uu soo gaabiyey ragga ugu badan ee ka hadlay waxaa ka mid ah nin ninkan la wakti ahaa isusoo gaareen nolosha haba ka geeri dambeeya sodomeeye sana wax ku dhowe oo la yihahdo maxamed ibnu lxusein abu bakrin alaajuri kitaabkiisa ashariica wuxuu leeyahy kitaabki ilaahii baan dabagalay waxaan raadiyey bal hal aayada oo leh jannaa la geli iyadoon camal dhaqan a lagu darin afka iyo qalbiga waxa laga sheegtay oo waan ka waayey aayadihii janno waxaa lagu gelaya sheegaya oo qur-aanka faatixa ilaa birabbinaas baan taxgalay konton iyo afar aayadood baan ka soo helay buu yidhi haddaad tidhaahda tiri waatan konton iyo afar aayadood oo tan ugu dambaysa ay tahay walcasr ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati camal saalixoo jawaarixii laga dhaqmayo oon lagu darin baa janno la geli kitaabka ilaahay laguma hayo ninka aayaadkii faahfaahintooda raba kitaabkeenna waa mukhtasare ajuri waa u noqon karaa waxaa ka dambeeya ajuri arday u ahaa ninkana arday u ahaa abu cabdillahi bni bata kitaabkiisa alibanat lkubra alibana can shariicati lfirqati naajiya isna wuxuu sheegay xataa aayado ka hoos baxay sheekhiisii ajuri ahaa buu ku daray markaasuu kadib baab wuxuu u sameeyey sunnada nabiga baab saddexaad buu ka dambaysiiyeoo saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkii aqwaashoodii buu halkaa kaga hadlay qadiyadda sidaasihi macnaheedu waxaa weeye mid walba wuxuu cadaynayaa culimmaduna wada sheegeen laalakaai aqri kutubtooda dhan akhridaa rabto waxay leeyihiin saddexdaa haddaanu qofku la imanin laa yakuunu alcabdu mu'minan ilaa bian yaatiya bihadihi alaat saddexdaba in laga helo ictiqaadkii iyo qowlkii iyo camalkii maahane mu'min noqon maayo markaasay si gaara intay uga sii wada hadlaan bay mid walba waxay leeyihiin hadduu qofku qowlkii sheegto camalkiina ku dhaqmoo salaadihii tukadoo soomo laakiin qalbigaan uu ka rumaysnayn waa munaafiq haddii uu yidhaahdo afka kaga dhawaaqi maayana uurkaan ka rumaysnahayna waa mushrik iyo gaal cad wey haddii uu yidhahdo afkaan ka rumayn kaga dhawaaqi uurkana waan ka rumayn jawaarixdana kaga dhaqmi maayo iskaga dhaqmi waayana waxa ay leeyihiin bidarajati lmunaafiqiina weeye bal labadooda waxay caddaynayaan ragay ka mid yihiin laysa fii qalbihi min aliimaani qaliilu walaa kaiiru wax yar iyo waxbadatona qalbigiisa iimaan kuma jiraan qadiyadaasi muslimiinta qaybo badan baa ka leexday qolaa waxay yidhaahdeen jahmiyada iyo jahmnu safaan iyo kooxdiisiiah oo kooxdan kibaaru suufiya ibni carabi iyo faaraabi iyo talmasani iyo sheekhu lcaarifiin loo yaqaana ibni carabiga maxydiin ibni carabi atai baa waxay yidhaahdeen iimaanku waa almacrifa qalbiga inaad ka aqoonsato wey qof kastoo ilaahay jiritaankiisa qalbiga ka aqoonsada xataa hadduu afka ilaahnimo ka sheegto waa mumin hadduu xataa yidhahdo ilaahiini aniga ah oo uu yidhaahdo ilaaha abuuray dunida waa aniga laakiin qalbigiisa uu ka og yahay inay beentii tahay oo ilaahay keli abuuray waxay yidhahdeen mumin wey waxay yidhahdeen saa darteed fircown muxuu yidhi ana rabbukum laclaa sooma dhihin rabbigii nasara waa aniga maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilahan aniga inay caawidaysaan maba garanayo maba jiraba waxay dhaheen fircown qalbigiisa wuxuu ka ogaa inay beentii tahay oo allah keliya jiro oo ilahay suurat naml soo kuma dhihin wakaas laqad asmacta low naadayta xayan walaakin laa xayaata liman tunaadi waxaa la yidhahda dad qof noola hadasha hadalka waa maqla laakiin mayd haddaad la hasho waxma maqlo haddaan telefoonna ka hadlayna nagu dulqaliya